hadalhayn xoogan oo siyaasadeed ayaa ka dhalatay fadhiga golaha shacabka ee loo ballansan yahay maalinta sabdiga ku beegan taariikhda kowda mey saacadihii lasoo dhaafa baraha bulshada si weyn ayaa loogu hadalhaya doodaha ku xaynhaaban fadhigaasi siyaasiyiinta qaarkood oo la hadla warbaahinta waxay ka digeen suuragalnimada in fadhiga golaha uu kasoo baxo go-aan aan la filaynin ama aan u hiilinayn xaalada taagan xilligan baraha bulshada qaarkood waxaa lagu xusaya suuragalnimada in fadhiga golaha shacabka xilkaqaas ay ku sameeyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama dhowaan uu sheegay in dib loogu laabanayo hanaankii doorashada toddobiyo tobankii sebtembar uuna hareer mara go-aankii dhowaan ay meel mariyeen goluhu kaasoo ahaa muddo kordhin laba sano ah waxaase war ka soo baxay guddoonka golaha shacabka lagu sheegay in fadhiga golaha kowda mey hor imaan doono madaxweyne farmaajo uuna codsan doono in dib loogu laabto hanaankii doorashada toddobiyo tobankii sebtembar warka qoraalka ayaa waxba kama jiraan lagu tilmaamay doodaha ka socda baraha bulshada sheegaya in khilqaas lagu sameyn doono ra-iisul wasaare rooble taasoo damisay xaaladii siyaasadeed gaar ahaan hadaleyntii baraha bulshada si weyn loo hadalhayay meelaha qaarna siyaasiyiintu kusoo qorayeen baraha bulshada qaarkoodna warbaahinta ay la hadleenba xalana muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed salka ku haya xaalada xilligan taagan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka baxay filla soomaaliya waxuuna gudaha muqdisho kulamo kula qaata siyaasiyiinta sida weyn kaga soo horjeeda hanaanka waxu socdeen rooble waxauu la kulmay qaar kamida midowda musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha hadda ulunka siyaasadeed ay noqdeen ee galmudug iyo hirshabeelle kulanka siyaasadda xala ka dhaca muqdisho wuxuu salka ku hayaa laba arrimood siday noo sheegeen dad xog ogaala arrinta koowaad waxay ahayd mideynta siyaasadda halka laga aadayo go-aankii dhowaan ay soo saareen madaxweyneyaasha galmudug hirshabeelle ra-iisul wasaare rooble iyo hadalkii madaxweyne farmaajo ah dib ugu laabashada heshiiskii sebtembar waxaa sidoo kale la sheegay kulanka in looga hadlayay xaaladda ammaan ee ka dhalatay arrinta la xiriirta muddo kordhinta maadaama muqdisho dagaalo toos ay ku dhex marayeen ciidamo ka watirsan kuwa dowladda soomaaliya meelaha qaarneeba ka samaysmeen furumo ciidan oo ilaa ay hadda laysku hor fadhiyo siddeed iyo afartankii saac lasoo dhaafa soomaaliya waxaa si weyn isha loogu hayay go-aanada siyaasadeeda ka soo baxay hogaanka ugu sarreeya dalka gaar ahaana ka laabashada go-aanka muddo kordhinta iyo in dib loogu laabto heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar waxaana xilligan dadka daneeya siyaasadda soomaaliya iyo daneeyaasha beesha caalamka ay si weyn usoo dhoweeyeen go-aanadii kasoo baxay madaxweyneyaasha maamulada galmudug hirshabeelle iyo go-aankii ra-iisul wasaare rooble waxaana xilligan dadka soomaalida ay daneeyaasha siyaasaddu isha ku hayaan in dib loogu laabto hanaankii wadahadale teendhada efesyooni cabdulqaadir okey v o a muqdisho